Odayaasha iyo waxgaradka degmada Haradheere oo kulan ku yeeshay degmada ayaa ka hadlay xaaladaha nolol xumo ee ka jirta degmada. Baahiyaha ugu daran ee haysta shacabka degmada Haradheere ayaa waxaa ka mid ah biyo la'aan iyo caafimaad darro. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ah ayaa hay-adaha samafalka ugu baaqay in ay gurmad la soo gaaraan.
Kaasi waxaa looga hadlayay xaaladda abaaraha. Odayaashtu way daba dheeraatay heerkii ugu sarreysay ayay maraysaa. Roobabkii dhowr xilliyoo isku xigta ayay baaqdeen. Baaqaas wuxuu ku wajahan yahay hay-adda maareynta musiibooyinka ee federaalka in maaragta ay gargaar la soo gaaraan. Isbitaalkii daawo la'aan waaye. Xoolihii waa baaba'een oo maaragta abaaraa baabi'isay. Dhulkii dhulbeereedka ahay maaragta isagana sidoo kale. Marka baaqaas ayaa maanta maaragta ayaan diraynaa oo u diraynaa hay-adaha ay qusayso oo aan magacawnay. intaas waxaa dheer marka dowladda waxaan rabnaa inay ka jawaabto baaqaas insha allahu tacaala Inta waxaa meeshaan iskugu yimid odayaasha dhaqanka degmada Haradheere ee adda maareynta masiibooyinka ee, waxaan leenahay in badan ayaanu la hadalnay toban jeeraan baaq u dirnay wax badanaan la hadalnay waxaan leenahay laga soo jawaabo haddii dowladdu waxaan ka codsanaynaa inay ka- ka soo jawaabto ayagu meeshaan madaxweynuhu waa noogu yimid een, taliyaha ciidamadu waa noogu yimid balyo kaliya naguma aadana naguma filla waxaa nagu filan in lalaga taakuleeyo abaaraa ka jirta meeshaan biyo dhaamisaa loo baahan yahay wax la cunaa loo baahan yahay Een, waxaan leenahay ha laga soo jawaabo baaqeenna baaqeenna ha laga soo jawaabo marka koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waxaan leenahay baaqeenna ka soo jawaaba saddex sano oo dhow ayaa xardheere nabad yahay in la ka soo gaaro dad iyo duuba waa iska kor dhaceen beer male een, dhaqan kale ma hayno waxaan ummadda in la kala mid dhigo degmooyinkii naga dambeeyey oo hadda degmooyin loogu wada magacaabo aba hadda een, intii annaga aan nabadda ahayn kadib la qabtay Een, baabuurta meelay kala geeyaanay la yihiin saasay hawluhu u kor taagan yihiin